waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgelay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashana waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo
ismaqal haboon dhegeyste kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkanna waxaan idiin haynaa xog ururintan aan samaynay waxaa ka qayb gashay ilaa boqol arday oo ka tirsan jaamacadda muqdisho boqolkan arday waxay ka koobnaayeen ilaa kow iyo toban guruub ama kow iyo toban kooxood koox walbana waxa ay ka koobnayd sagaal ilaa siddeed qof oo macluumaad ku saabsan arday xog ururin ka samaysay hay-adaha maxalliga ah ee aan faa'iido doonka ahayn aniga oo dadaal dheeraad ah soo sameeyey wax akhrin badan oo habeenkii dhafar iyo soo jeed badan ay kulmeen ayaa ii suurageliyey inaan kaalinta koowaad ka gala fasalkayga maxay tahay sirta ka dambaysa in cabduqaadir haruun uu sannado isxiixiga ardada ay isku fasalka yihiin u galo kaalinta koowaad qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonnaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag ardada dhigata sanadka labaad ee kuliyadda aadaabta iyo culumta bini'aadamka qaybta adeega bulshada ee jaamacadda muqdisho ayaa sameeyey xog ururin ay ka qayb qaateen in ka badan sagaashan arday oo isku koox ah xog ururintan ayay kusoo bandhigeen macluumaad la xiriira hababka ay u shaqeeyaan hay-adaha maxalliga ah ee aan faa'iida doonka ahayn iyo dhinacyada ay ka shaqeeyaan arrintan waxay ka caawinaysaa ardada inay si hufan u fahmaan sida loo sameeyo xog ururin habtusmadan ayaa qayb ka ah dadaallo tacliimeed oo isdaba joog ah oo lagu gol leeyahay sare u qaadidda aqoonta ardada dhigata kuliyadda aadaabta iyo culuumta baniaadamka qaybta adeega bulshada ee jaamacadda muqdisho cabdimajiid xasan oo hormuud u ahaa kooxda samaysay xog ururinta ayaan kala sheekaystay ujeeddaday u sameeyeen xog ururinta ugu horreynna waxa aan weydiiyey tiro ahaan ardada ka qayb qaadatay xog ururinta xog ururintan aan samaynay waxaa ka qayb gashay ilaa boqol arday oo ka tirsan jaamacadda muqdisho fakaltiga arts and humanities departmentiga ama qeybtiisa social waaga ama cilmiga adeega bulshada loo yaqaano boqolkan arday waxay ka koobnaayeen ilaa kow iyo toban guruub ama kow iyo toban kooxood koox walbana waxa ay ka koobnayd sagaal ilaa siddeed qof koox walbana ay booqanaysay xarun mucayin ah oo loo sii diyaariyey halkaas oo ay ka soo qaadaysay xogtii halkee ka samayseen maxayse ahayd ujeeddada xog ururintan walaal xog ururintan waxaan ka samaynay magaalada muqdisho iyo hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala ee hay-adaha loo yaqaano non profitable organisationska ee kuwa aan faa'iida doonka ahayn marka ujeeddada aan u samaynayna waxay ahayd bal inaan wax ka ogaano habka ay u shaqeeyaan hay-adaha ka howlgalo ee magaalada muqdisho habka ay u gaarsiiyaan bulshada adeega ay bixiyaan iyo sidoo kale habka ay ma aragtay fanka ku helaan ama dhaqaalaha meesha ay ka helaan sidoo kale waxaan rabnay inaan wax ka ogaano ujeedooyinka iyo hadafka ay u taagan yihiin iyo shaqooyinka kala duwan ay qabtaan inaan wax ka ogaano maxay ka shaqeeyaan xarumaha aad ka samayseen xog ururinta
xarumihii aan ka sameynay xog ururintan shaqooyinka ay qabtaan way kala duwanaayeen oo xarunba ma aragtay shaqo ugooni ah ayay qabanaysay qaarkood waxay ka shaqaynayeen arrimaha caafimaadka qaarkood waxay ka shaqaynayeen arrimaha protectionka ama difaaca loo yaqaano qaar kale waxa ay ka shaqaynayeen arrimaha familiga iyo ma aragtay sida loo horumariyo qoyska qaarkood waxa ay ka shaqaynayeen ma aragtay development programs ama waxyaabaha loo yaqaano mashaariicda horumarineed marka xarun walba oon booqano waxay u taagneyd hadaf iyo ujeeddo gooni ah waxa ayna qaban jirtay shaqo u gooni ah maxaa idinkaga soo baxay xog ururinta
walaal run ahaantii xog ururintan aan sameynay waxaa inooga soo baxay waxyaabo aada iyo aada u fara badan haddii aan xuso qaar ka mid ah waxyaabihii inooga soo baxay marka koowaad horta waxaan soo ogaanay maaragtay in hay-adaha ka howlgala magaalada muqdisho ay jirto maaragtay isla xisaabtan la-aan baahsan waad og tahay dowladda soomaaliya oo curdun ah awgeed uma saamaxayso in maaragtay ay ula xisaabtanta hay-ad walbo iyo shaqada ay qabato iyo habkay u shaqayso iyo inay fuliso sidii loogu talagalay shaqada marka isla xisaabtan la-aan baahsan inay jirto ayaan horta soo ogaanay waxaan kaloon soo ogaanay in maaragtay hay-adaha qaar hadafka ay u taagan yihiin iyo shaqooyinka ay qabtaan in aysan ahayn wax isleh hay-ado kale way jiraan oo maaragtay aad oo si aan ugu hambalyeynayno maaragtay shaqada ay qabtaan iyo habka ay u fuliyaan mashaariicda ay bulshada u hayaan runtii waana ugu hambalyeynaynaa waana ku boorinaynaa in maaragtay halkaas ay ka sii wadaan waxyaabaha kaleo aan soo aragnay waxaa ka mid ah hay-adaha qaar ama xarumaha qaar ee aan booqanay in ma aragtay waxyaabaha ugu qoran riboodyadooda ama warbixinadooda iyo shaqooyinka ay ka qabtaan magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya ay kala duwan yihiin ayna u baahan yihiin maaragtay isla xisaabtan dhab ah maxaa caqabado ah oo aad kala kulanteen intii aad sameynayseen run ahaantii walaal caqabado way jireen oo maaragtay shaqo walba oo la qabto caqabadeeda way leedahay markii aada soomaaliya ama magaalada muqdisho aada joogtana waa waa lama huraan caqabadaha aan la kulmaynay ma badnayn laakiin waxay isugu jireen kuwo aan kala kulmaynay yacni dhanka tegista meesha aan tegaynay iyo wadooyinka oo mararka qaar xiran meeshii aad ku ogeyd xalay ayadoo furan saaka markii aad soo kacdo inaad maaragtay helaynin waddo aada marto sidoo kale caqabadihii aan la kulmaynay waxaa ka mid ahaa ayadoo uu jiro cudurka coronavirus ama covid sagaal iyo toban in aysan hay-adaha qaar kuu soomaxaynin inaad tagto xaruntii ama aada xog ka soo hesho caqabadaha kale oo aan la kulmaynay waxaa ka mid ahaa xarumaha qaar markii aad tagto inaadan helaynin xogtii aada u baahnayd ama xogtii kugu habboonayd xogtii aada filaysay oo kale inaadan helin marka caqabado way iska jirjireen laakiin ma badnayn ayaan is oran karaa markii idinkugu horreysay oo aad samaysaan miyaa xog ururintan walaal xog ururintan ka arday ahaan waa markii inoogu horreysay oo aan samayno balse waxaa jiro xog ururinno kale oo ay sameeyeen ardaydii inaga horreysay sanadihii hore way kala duwanaan karaan ciwaanada laakiin xog ururinta waxay ahayd un hal qaab marka ka anaga ahaan markaan ka hadlo xog ururintan waa markii inagu horreysay ayaan is oran karaa imise maalin ayay idinku qaadatay xog ururintan
xog ururintan inaan samayno waxay nagu qaadatay muddo dhan bil iyo bar waad dareemi kartaa qof arday ah oo maaragtay caqabado badan ay isaga xeeran yihiin iyo jaaniska uu heli karo isagoo daraasadii wado haddana inuu maaragtay xog ururin sameeyo marka bil iyo bar ayay nagu qaadatay in aan samayno xog ururintan maxaa idinkaga kordhay xog ururintan
run ahaantii xog ururintan waxyaabo badan ayaa nooga kordhay ka arday ahaan marka laga hadlayo cilmiga adeega bulshada ama social waaga hadafyada uu u taagan yahay waxaa ka mid ah in la caawiyo bulshada ama maaragtay dadka baahiyaha qabo in maaragtay la caawiyo waxaa kaloo ka mid ah yacni in la isku xiro maaragtay dadka baahiyaha qabo iyo kuwa risooska haayo ama waxa loo yaqaano dadka maaragtay ilaha dhaqaalaha haayo adigoo og marka hay-adaha inay bixiyaan mashaariicda ay bulshada u baahan yihiin sida mashaariicda horumarinta sida mashaariicda caafimaadka sida mashaariicda waxbarashada sida mashaariicda feeding programmeska ama quudinta loo yaqaano marka marka aada taqaano maaragtay xaruntii bixinaysay mashaariicdan qofkii u baahnaana aada taqaano oo aada soo baratay waxaa kuu sahlanaanaysa marka inaad isku xirto qofkii baahnaa iyo qofkii ma aragtay u baahnaa adeegan sidoo kale waxaan soo kororsanay oon aada fahan weyn kaga soo qaadanay habka ay u shaqeeyaan yani hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgalo magaalada muqdisho habka ay bulshada u gaarsiiyaan adeega ay bixiyaan habka ma aragtay ay fanka ku helaan sidoo kale hadafyada ay u taagan yihiinna waan aad baan wax badan uga soo fahanay marka waxaan kaloo soo fahanay habka loo isticmaalo social worker skillska ama qofka caawiyo bulsheed ah xirfadaha laga rabo inuu isticmaalo marka uu rabo inuu qof waraysto ama maaragta xog ka soo aruuriyo tusaale oo kale marka aad rabta inaad ku shaqayso qaab tiam ama gruub ah waxaa jira qaabab loogu shaqeeyo tusaale kale waxaa jiro marka aad rabto qof inaad xog ka soo qaadato waxaa jira qaab su-aalaha loo weydiiyo iyo qaab loo dhegeysto qaabka su-aalaha loo weydiiyo oo u kala baxdo waxa la yidhaahdo open ended questionska ama askin open ended question iyo askin close ended questionska weydiinta su-aalaha furan iyo maaragtay weydiinta su-aalaha xiran qaabka maaragtay loo weydiiyo dadka aada wareysanaysid iyo qaabka loo dhegeysto oo loo yaqaano active liasoninka ama dugma dhegeysiga ayadana waxyaabihii aan soo faa-iidnay ayay ka mid ahayd marka walaal waxyaabo aada iyo aada u tiro badan oo maaragtay halkan hadda aanu kusoo koobi karin ayaan kasoo faa-iidnay maxaa idinku dhaliyay inaad xog ururin ka samaysaan hay-adaha maxalliga ah ee aan faa-iido doonka ahayn walaal xog ururintan run ahaantii waxaa nagu dhaliyey ka arday ahaan waad og tahay waddankanaga waxbarashadiisii iyo maaragtay cilmi baarisyadiisii iyo waa wax hadda soo kabanaya marka tanna waxay qeyb ka tahay maaragtay dadaalada loogu jiro in dib loo soo nooleeyo in wax walbo oo maaragtay bulshada dhexdeeda ka socdo in la daraaseeyo in la fahmo kadibna la xaliyo mushkilad walba oo maaragtay bulsho haysatana haddii aan la daraaseynin laguma xalin karo maaragtay in inta laga soo duldhaco wax walbo aad ka qabato waxba kaama tarayso waxay dhahaan waxaadan ogeyn yacni bastigeedii ama wixii hore haddoo la joogo yacni waxba kama qaban kartid haddii taariikhdeeda aadan haynin marka tan waxay naga sahlaysaa marka in maaragtay aan mar walbo xog aruurinadan iyo kuwo la mid ah aan ka samayno mushkilooyinka bulshada haysto kadibna aan maaragtay xalkoodii raadino mushkiladda marka aad taqaano waxa sababay way fududahay inaad hesho maaragtay xalkeedii ama xalka ugu fudud inaad hesho aada iyo aad ayay u fududahay marka waxaa nagu dhaliyey maaragtay dadkanaga iyo maaragtay ku jiro kaamamka ka buuxa isbitaalada ku xanuunsan barakacayaasha ah in horta dhibaatooyinka haysto aan daraasayno dadka wax u qabanaya ama hay-ada ha noqoto ama dowlada ha noqotona aan daraasayno kadibna aan ka shaqayn lahayn sidii aan isugu xiri lahayn qof walbana uu u heli lahaa maaragtay ilaaha kaalmo bixiye wax uu noloshiisa ku maareeyo ama uu ku dabaro maxaa falcelin ah oo aad ka hesheen macalimiintiina run ahaantii waa dareemi kartaa macalin kugu soo dadaalay wakti kugu bixiyey juhdi ku geliyey wax ku baray markii wixii uu ku baray aada maaragtay sidii ay ahayd u fuliso aada maaragtay ugu shaqayso ula falgasho bulshadii kadibna aada ula timaado wixii uu ku baray sida saxda ahayd oo uu kuu baray aada ugu soo noqoto adigoo usoo fuliyey falcelinta aad ka dareemi karto waad dareemi kartaa run ahaantii si weynay inoo soo dhoweeyeen way noo riyaaqeen waxayna nagu booriyeen inaan sii wadno oo maaragtay halkaan aan ka sii wadno meeshaani meel kasii dheerna aan gaarsiino xog ururinada aan bulshada ka sameynay marka run ahaantii waxaan dhihi karnaa aaday noogu farxeen aaday noo soo dhoweeyeen wayna nagu riyaaqeen annagana waxaan leenahay fadhiisan mayno joojin mayne meeshan iyo meel kasii dheer ayaan geyn doonaa oo aan maaragtay bulshadanada si aan u horumarino yaan sii wadi doonaa ugu dambeyn maxaa talo ah aada soo jeedinaysaa ugu dambeyntii bulshada soomaaliyeed waxaan usoo jeedin lahaa waad ogtihiin mushkilaan haysata dhinac walbo hadday noqoto amni hadday noqoto maaragtay waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto noolal hadday noqoto maaragtay horumarin iyo mashaariic iyo maaragtay dhinac walbo oo bulshada soomaaliyeed mushkila ayna haysato mushkiladan marka waxaa looga bixi karaa in horta dhibtan haysata aan daraaseyno marka hore aan fahanno aan ogaano meesha salka ay ku hayso ama xidadada ay ku hayso aan fahanno ma fahmi karno ama ma xallin karno mushkilo haddii aanan fahmin asalkeeda marka waxaan ku talin lahaa in horta la hormariyo oo maaragtay mar walbana lasii wado cilmi baarisyada iyo xog ururinada iyo weydiimaha lasii wado si ma aragtay aan maalinba mid u xallinno mushkiladaha waddankeenna uu ka soo kabanayo ka dhalinyaro ahaan ama ka arday ahaanna waxaan isin leeyahay middan waa bilow wanaagsan oo u noqon karta bilow ardayda kale ee jaamacadaha dhigato in ayagana xog ururinno ay sameeyaan kadibna ay la wadaagaan bulshada miidiyaha iyo sidoo kale ay la wadaagaan hay-adaha mashaariicda bixiyo ayadana wax weynay ka tari kartaa in maaragtay hay-adaha ay raacaan habraacyada iyo baaqyada ay soo jeedinayaan dhallinyarada iyo ardayda
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himido
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka aqoonkal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo markanna in kaalinta hore aad ka gasho waxbarashadaada waxay caddayn u tahay dadaalka iyo uhelanaanta tacliinta waxayna kaa dhigaysaa ruux kasbada kalsoonida iyo jacaylka ardada iyo macalimiinta sanad kasta ayaa la shaaciyaa goobaha waxbarasho ardada gasha kaalmaha hore halka qaar sida ay sanadaha saxiixiga u galayeen ayba ardada kale inta aysan soo bixin natiijada saadaaliyaan malahooda qofka geli kara kaalinta hore cabduqaadir haruun oo dhigta fasalka afraad ee dugsiga sare ayaa imtixaanka dhexe ee sanad dugsiyeedkan u galay fasalkiisa kaalinta koowaad waxa uuna ka mid yahay kumanaanka arday ee sanadkan isku diyaarinaya inay galaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare cabduqaadir ayaan kala hadlay dhowr arrimood oo la xiriira waxa uu suurageliyey inuu hanto sanadii saxiixiga kaalinta koowaad iyo fariinta uu la wadaagayo ardada asaagiisa ah iskuulka hoose dhexe sare ee global madiina ayaan dhigtaa sanadkuna waa laastiyeer sanadkii igu dambeeyey waxaana fadhiisan doonaa laba bilood kadib imtixaanka faynalka ah ee dowladda ay qaadayso imtixaanka shahaadiga ee foomfor ayaan fadhiisan rabaa hadduu ilaahay idmo cabduqaadir maxaa kuu suurageliyay inaad fasalkaaga kaalinta koowaad u gashid waxaa ii suurageliyey inaan kaalinta koowaad ka gala fasalkayga waxaa ii suurageliyey dadaal badan oo aan sameeyey iyo waalidiintayda oo iisoo duceeyeen iyo dhammaan asxaabtayda fasalkayla dhigata oo igu garabgalay igu kaalmeeyey inaan kaalinta koowaad u galo fasalkayna maadaama aan wax qof keligiisa uusan waxba qabi karin waxaa ila qeybqaaday ila qayb qaatay dhammaan waalidiintayda ardayda fasalka aan saaxiiban nahay aniga oo dadaal dheeraad ah soo sameeyey wax akhrin badan oo habeenkii dhafar iyo soo jeed badan ii kulmeen ayaa ii suurageliyey inaan kaalinta koowaad ka gala fasalkayga sidoo kale fasalladii hore aan u galay kaalin kaalmaha hore ayaa waxaa ka mid ah fasalkii aan kasoo gudbay form tree iyo fasalka fasalada kale kasii dambeeyey ayaan kaalmaha hore ugu geli jiray waxayna taasi iga dhigan tahay muhiimad weyn oo aniga i leedahay sidoo kale waxaa kale oo i suurageliyey inaan fasalka kaalmaha hore uga soo galo mar waliba sanad waliba wax akhrinteyda oo zaa'id ahayd oo mar walba aan jeclahay inaan wax akhriyo oo xitaa habeen iyo maalin igama kala baxsanayn inaan wax akhriyo mar walba waxaan jeclaa inaan buwaagtayga akhriyo oo aan mar walbo ayaga ku tadabiro oo mar walbo fiirfiiriyo dhan walbo xitaa baraafidyada ayaan dhiginayay wax walbo si walbo aan ku helo oo fasalkayga kaalinta koowaad aan u galo ayaan raadin jiray waana ilaahay way u suurageliyey alxamdulilaah ardadu way ku kala duwan yihiin xilliga ay akhrinayaan duruustooda adiga wakhti gaar ah miyaad akhrisaa mise waxaad qabataa inta ay qoyan yihiin ama ay cusub yihiin duruusta wax kala duwanaanshaha ardayda way jirtaa sax waaye way kukala duwan yihiin ardayda balse ani ahaantayda ardaydu isku mid ma aaminsana inaan isku mid wax u akhrino waayo waxaa taasi caddeen iyo marna aan u baahnayn ayay waxay tahay inaan mar walba ayaga horseed u noqdo oo mar walba qofka ugu sarreeyo aan noqdo ayaa caddeen taasa kaaga filan maadaama aan anigu aaminsanahay inaan ardayda ka duwanahay wax akhrintayda xitaa waxaan qiyaasaa inaan wax akhriyo uga badnaan shan saac ilaa lix saac inaan labaatan afar saacdiiba wax ka akhriyo maxaa talo iyo tusaale ah oo aad la wadaagaysaa ardada kale ee doonaysa inay galaan kaalmaha hore waxaan talo iyo tusaale ah aan siinayaa dhammaan ardayda kuwa aan isku fasalka nahay iyo ardayda kaleba waxaan leeyahay dhammaan waad guulaysanaysaan rajeeya oo rajeeya mar waliba oo ilaahay xaggiisa khayr ka rajeeya oo haddana mid walib mar walibana waxaad samaysaan wax walba lagu gaaro guul ayaad mar walba ku dadaalaysaan inaa lambataa uxuwe
intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo idinkaga imaanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo ku tahe awlaada ku dara dugsiga